rasuullada cutubka lix iyo tobnaad
oo wuxuu kaloo yimid darbe iyo lustira oo bal eega halkaas waxaa joogay nin xer ah oo la odhan jiray timoteyos oo ahaa yuhudiyad rumaysan wiilkeed aabbihiisa wuxuu ahaa gariig isagana walaalihii lusare iyo ikoniyon joogay baa u marag furay bawlos wuxuu doonayey inuu isaga raaco markaasuu waday oo guday yuhuudda meelahaas joogtay darteed maxaa yeelay kulligood way wada ogaayeen in aabbihiis uu gariig ahaa oo intay magaalooyinka dhex marayeen waxay u dhiibeen amaradii rasuulladii iyo waayeeladii yerusalem joogay soo amreen inay dhawraan haddaba kiniisadihii iimaankay ku xoogoobeen oo maalin kastaba tiradoodu waa kordhaysay markaasee waxay dhex maraan dhulka farugiya iyo galatiya iyagoo ruuxa quduuska ah u diiday inay ereyga kaga dhex hadlaan aasiya oo markay muusiye u dhowaadeen waxay isku dayeen inay bituniye galaan laakiin ruuxa ciise uma oggolaan markaasay soo dhaafeen muusiya oo waxay yimaadeen taro'as oo habeennimo ayaa bawlos wax riyo ku arkay waxaa taagnaa nin reer makedoniya ah isagoo ka baraya oo leh makedoniya kaalay oo nacawi oo markuu rayadii arkay daawadeed markiiba waxaannu doonnay inaannu makedoniya tagno taasoo nala noqotay in ilaah noogu yaadhay inaannu iyaga injiilka ku wacdino haddaba ayaannu taro'as ka dhaafnay oo waxaannu toos u aadnay samotraki maalintii xigtayna waxaannu nimid neabolis markaasaannu meeshaas ka tagnay oo waxaannu aadnay filiboi taas oo ah magaalo madaxda reer makedoniya oo ay reer rooma u taliyaan magaaladaas waxaannu joognay dhowr maalmood maalintii sabtida ahayd ayaannu iridda ka baxnay oo waxaannu tagnay webi dhinaciis meeshaas oo aannu u malaynaynay meel lagu tukado markaasaannu fadhiisannay oo waxaannu la hadalnay dumarkii urursanaa oo naag ludiyo la odhan jiray oo dhar gaduudan iibin jirtay oo magaalada tu'atayra ka iman jirtay oo ilaah caabudi jirtay baana maqashay taasoo rabbigu qalbigeed furay inay dhegaysato waxyaalihii bawlos ku hadlay oo markii la baabtiisay iyada iyo dadkii gurigeeda ayay naga bariday iyadoo leh
haddaad qiyaasaysaan inaan rabbiga aamin u ahay gurigayga kaalaya oo jooga waana na yeelsiisay oo waxaa dhacda markii aannu u sii soconnay meeshii lagu tukan jiray inay naga hor timid gabadh jine wax sheega qabta taasoo wax sheegiddeeda faa'iido badan ugu keeni jirtay sayidyadeeda taasaa bawlos iyo annaga na soo raacday wayna qaylisay iyadoo leh nimankan waa addoommadii ilaah ugu sarreeya kuwaas oo idinku wacdiyaya jidka badbaadada sidaasna maalmo badan ayay yeelaysay laakiin bawlos oo ka xumaaday ayaa u jeestay oo jinnigii ku yidhi magaca ciise masiix ayaan kugu amrayaa inaad iyada ka soo baxday markaasuu saacaddiiba ka soo baxay laakiin sayidyadeydii markay arkeen in rajadii faa'iidadoodu dhammaatay ayay bawlos iyo silas qabteen oo waxay u jiideen suuqa taliyayaasha hortooda oo markay xaakinadana u keeneen waxay yidhaahdeen nimankanu iyagoo yuhuuda ayay si weyn magaaladayada u dhibayaan oo waxayna barayaan caadooyin aannu xalaal ahayn inaannu aqbalno oo yeelno annagoo reer rooma ah markaasaa dadkii badnaa ku wada kaceen oo xaakinnadiina dharkoodii bay ka jeexeen waxayna ku amreen in la awleeyo oo markay ulo badan ku dhufteen ayay xabsiga ku rideen iyagoo ku amaraya xabsihayihii inuu aad u ilaaliyo isaguna markuu amar caynkaasa helay wuxuu iyagii ku riday xabsigii ugu hooseeyey caguhoodana qori buu aad ugu xidhay laakiin abaaraha habeen badhka bawlos iyo silas ayaa tukanayey oo ilaah gabay ku ammaanayey maxaabiistuna way dhegaysanayeen oo filanla'aan waxaa dhacay dhulgariir weyn sidaas darteed aas'aaskii xabsigu waa ruxmay oo markiiba albaabadii oo dhammu waa wada furmay mid walbana silsilladihiisii waa ka furmay xabsihayihiina markuu hurdada ka toosay oo arkay albaabadii xabsiga oo wada furmay ayuu sayftiisii la baxay oo ku dhowaaday inuu isdilo maxaa yeelay wuxuu u malaynayey maxaabiistii inay baxsatay laakiin bawlos baa cod weyn ku qayliyey isagoo leh waxba haysyeelin maxaa yeelay kulligayo halka aannu wada joognaa markaasuu cid u diray siraaddo oo gudaha ku buuday isagoo baqdi la gargariiraya oo wuxuu ku kor dhacay bawlos iyo silas markaasuu dibadda u soo saaray oo ku yidhi sayidyadow maxaa igu waajibay inaan yeelo inaan ku badbaado kolkaasay ku yidhaahdeen rumayso rabbi ciise waadna badbaadi doontaa adiga iyo dadka gurigaaguba oo ereyga rabbiga ayay kula hadleen isaga iyo kuwii gurigiisa joogay oo dhan markaasuu wakhtiga habeenka qudhiisa iyagii kaxeeyey oo nabrahoodii ka maydhay oo markiiba waa la babtiisay isagii iyo dadkiisii oo dhanba haddaba gurigiisuu iyagii keenay oo cunto hor dhigay isagoo ilaahi rumaysanna ayuu aad ula farxay kuwii gurigiisa joogay oo dhan laakiin kolkii ay maali noqotay ayaa xaakinadii waxay dareen saraakiishii oo leh nimankaa sii daa markaasaa xabsihayihii hadalladaas u sheegay bawlos oo wuxuu ku yidhi xaakimadii baa amar soo diray in idinsii daayo haddaba soo baxa oo nabad ku tega laakiin bawlos baa wuxuu iyagii ku yidhi caddaan bay noogu garaaceen annagoo aan nala xukumin oo ah niman reer rooma oo waxayna nagu rideen xabsi iminkana ma qarsooli bay nooga saarayaan sidaas ma aha laakiin iyaga qodhoodu ha yimaadeen oo dibadda ha noo saareen haddaba saraakiishii baa hadalladaas u sheegay xaakinnadii oo kolkay maqleen inay reer rooma yihiin ayay baqeen markaasay yimaadeen oo cafi ka baryeen oo kolkay dibadda u soo saareenna waxay weyddiiseen inay magaalada ka tagaan oo markay xabsigii ka soo baxeen waxay galeen gurigii ludiya oo kolkay walaalihii arkeenna ayay dhiirigeliyeen oo ka tageen